xisbiyada siyaasadda somalilan ee kulmiye ucid iyo wadani ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka somalilan waxaana halkaasi lagaga wada hadlay diiwaangelinta codbixiyayaasha madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa shalay soo saaray xeer madaxweyne oo sheegaya in diiwaangelinta codbixiyaasha ay bilaabato siddeed iyo labaatanka bishan warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qatar maxamed cakule waxaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka somalilan ee magaalada hargeysa guddiga doorashooyinka somalilan oo dhinaca iyo saddexda xusbi ee somalilan ee siyaasadda waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha diiwaangelinta codbixiyayaasha ee la bilaabi doono siddeed iyo labaatanka bishan xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee waddani maxamuud jaamac galaal ayaan weydiiyey waa sidaad sheegtay khadarow waxa aanu saaka kulan la yeelanay komishinka doorashooyinka qaranka waxaanay nagu wargeliyeen jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha jamhuuriyadda somalilan oo haddii alla ka dhigo bilaabi doona siddeed iyo labaatanka decembar waa bishan aynu ku jiro dhammaan doonana siddeed iyo labaatanka janary bishaasu soconaya ama ay soconaysaa diiwaangelintu sida shuruucda dalku ay dhigayso waxaa ku xigaysaa muddo kooban oo dadkii isdiiwaangeliyey ay kaadharhkoodii qaadanayaan diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka codbixintu waa xuquuq aasaasiya oo ku dheexan ama salka ku haysa dhistoorkeedna qodobka labiyo labaatanaad ee dhistoorka jamhuuriyadda somalilan iyo xeerarka ka farcama ee markaa diiwaangelintu waa sharci muwaadiniinta waxay siinaysaa fursad ay ku dooran karaan hoggaan ka jawaabi kara baahiyaha faraa badan ee dalkan ka jira sidaa darteed asxaabta mucaaradku iyo xisbiga waddani waanu soo dhowaynaynaa diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaanu ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga waddani iyo shacabka faraa badan ee isbedel doonka ah waxaanu ugu baaqaynaa inay u diyaargaroobaan
geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee ucid oo aan la xidhiidhay ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta kulanka la xidhiidha guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada waxaana ay sheegeen keliya in ay ka wada hadleen arrinta diiwaangelinta ee bilaabmi doonta bishan aynu ku jirno siddeed iyo labaatankeeda geesta kale xisbiga talada somalilan haye ee kulmiya ayaa soo dhoweeyey diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan waa kan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere khadar aad iyo aad baan idiin salaamaya adiga iyo idaacadda voiceka sida aan u aragno diiwaangelinta waa dee shuruucdii socotay ee dalku lahaa in diiwaan doorasho kastoo dhacaysa in laga horraysiiyo diiwaangelin markaa diiwaangelintan waxay noo bilaabantay oan soo dhaweynayna haddaanu xusbiga kulmiyo nahay siddeed iyo labaatanka bishay bilaabmaysaa runtii diyaargarowgeediina waanu ku jiraa iyo wacyigelintii commishankaanu la kulanay maanta waxaanu ka wada hadlaynay waxay ahayd diiwaangelinta sidii dadka loo wacyigelin lahaa laysu diiwaangelin lahaa dadkii intaa qaangaaray diiwaangelinta hore ee imaka inoo dhacday tii ka horreysay tan imaka bilaabmaysa dadkii aan kaararhka qaadan hore u qaadan iyo dadkii qaangaadhay iyo kuwii intay isdiiwaangeliyeen aanay kaararhkoodii soo doonan intaas bayna u furan tahay inay isdiiwaan geliyaan wacyigelintuna iminka noo bilaabmaysaa aad iyo aad baanu usoo dhoweynaynaa xisbiga kulmiye guud ahaan shacabka somalilan oo dhan waxaan leenahay waa xaq dastuuriyu qofku leeyahay inuu isdiiwaangeliyo inuu codeeyo in loo codeeyo markaa fursadaha ayna soo mara in laga faa'iidaysto dhaqaalo fara badan baa ku baxaya oo ay xukuumaddeenu bixisay diiwaangelinta waxaa dhaqaalaha fara badan le loogu bixinayaana xaqaa dastuuriga qofku leeyahay inuu guto ayaa loogu bixinayaa waxaan ku gubaabinayaa dhammaan shacabka reer somalilan inay diiwaangelintaa ka qayb galaan xaqooda dastuuriga ah inay gutaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa